أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duurnimo qodobadaan idin kugu henan waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa xabashida itoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bokool bulshada ku dhaqan degmada cabudwaaq ee wilaayada galguduud ayaa ka cabanaya dad itoobiyaan ah oo faagaya qabuuraha degmadaasi ku dhowaad kun iyo shan boqol oo ruux ayaa ka faa'iidaystay dooro sharci ah oo wilaayada galguduud u qabatay bulshada ku dhaqan deegaana hoostaga degmada caalbuur ee wilaayadaasi kulan wadatashi ah oo u socday mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo hogaanka dhaqanka beesha qubeys ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoostaga degmada jalalaqsi tartan dhiirigelin ah ayaa loo qabtay ardayda wax ka barata mid ka mid ah madaariista degmada ufurow ee wilaayada baay maktabka dacwada wilaayada gedo ayaa dowladdiini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baar dheere ee wilaayadaasi يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي waa duurnimo jimcaha taariikhuna ay ku baagan tahay saddex iyo tobanka jimaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa xabashida itoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta xabashada itoobiya ee degmada xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool waxaa halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxayna wararku aynu heleynay sheegayaan inay jirta khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo xabashida lagu gaarsiiyey dagaalkaas dhawaqa rasaasta dagaalka xalay ka dhacay degmada xudur ayaa si adag looga maqlay deegaana ka fogfog xudur iyadoona xabashida markii dagaalka uu istaagay ay saacada madaafiic ku garaacayeen dhulka howdka ah ee degmadaas habeen hore ayay ahayd markii sidan oo kale geesyada towxiidka ee wilaayada islaamiga ee bakool dagaal culus ay ku qaadeen xerada askarta xabashada itoobiya ee degmada waajid oo iyadana ka mid ah goobaha xabashada itoobiya ay duulaanka kaga sugan tahay wilaayada bakool ee dhacda koonfurta soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa bilihii ugu dambeeyey sii kordhiyey weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta isku soo bahaystay duulaanka shareeca la dirirka mahadsanid abu xasaan dhanka kale wilaayada gedow ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka murtadiintu ay kaga sugan yihiin degmada baar dheere oo ka mid ah goobaha kufaarta iyo murtadiinta duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada gedow waxaana dhawaqa qaraxa si aadah looga maqlay xaafadaha degmada baar dheere bulshada ku dhaqan degmada cabudwaaq ee wilaayada galgaduud ayaa ka cabanaya dad itoobiyaan ah oo faagaya qabuuraha degmadaasi nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi noo haya cabasho xooggan ayaa ka soo yeertay shacabka ku dhaqana magaalada caabudwaaq oo dhacda cirifka fog ee wilaayada galgaduud taasoo ah itoobiyaan fara badan oo ku sugan magaaladaasi islamarkaana dhibaatooyin kala duwan oo ku haya dadka ku dhaqana magaaladaasi dadka magaalada caabudwaaq ku dhaqan waxay sheegeen in itoobiyaanka ku sugan magaalada caabudwaaq ay la imaadeen falal aan hore loo arag kuwaasoo ah inay faganayaan oo qubuuraha dadka lagu aasay islamarkaana ay kala baxayaan biraha xooggan ee la saaro iilka taasoo ay ka iibsadaan shirkado ka ganacsada biraha islamarkaana u dhoofi ah gudaha dalka itoobiya mid ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in itoobiyaanka ku sugan magaaladaasi caawudwaaq ay qabtaan howlo badan oo dadkii deegaanka ay qaban lahaayeen taasoo shaqola-aan dhigtay dadka deegaanka intooda badan islamarkaana ay la yimaadeen falal hor leh oo aan horey loo arag niyow nimanku waayihii hore waddanka ay soo gelayeen waxay qaadan jireen biraha bay aruursan jireen iyo caagadaha haddase birihii iyo caagadihii aad bay ugu soo bateen oromadii iyo amxaaradii iyo tiradii bay ka bateen oo say u aruurinayeen u aruurinayeen meeshu waa gobole bay dhameeyeen oo ay ka dhameeyeen gebi ahaanba magaalada oo dhan daafeheeda bir baa ma helaysid mana eh, waxa weeye maanta haddii faas loo baahdo meesha waa to- waa gobol oo gobolka waxa weeye inta badan xoolaha laga dhaqdaa geedaha laga jartaa faasileydii iyo dadkii tumaanada ah biriha garaaci jireen gebi ahaanba magaalada waa laga dhameeyo hadda waxay noqonaysaa inay dekedaha iyo ka sugaan iyo meelo kala duduwan ayaga bir looga keeno birtii ayagoo dhameeyeyba haddana hadda waxay bilaabeen jaqafyada yaryarka ahaa ee qabrida astaanta u ahaa in ay la baxaan oo ay ka iibsadaan suuqa sidoo kale wuxuu goobjoogahani sheegay in itoobiyaanku biraha ay ka soo fagaan qubuuraha ay ka iibsadaan shirkado ganacsi oo ku yaala itoobiya kuwaasoo ka shaqaysta biraha loo yaqaano iskaraabka meelaha marka waxaa jira la keeno birtaa markii lasoo qaado ay keenaan oo ay kiiladii kala baxaan labaatan sentiyoo sentiyaasha yar oo e v c ga loo yaqaan lacagta hawada ah waa dad soomaali ah oo etoobiya xiriir la leh baabuur waaweyn oo baabuurta loo yaqaano candamiilayaasha ayaa qaada xiriir bayna la leeyihiin etoobiya warshadaha ku yaala ee biraha ee ee ka shaq- eh, ka shaqadeeya noocyo kala duwanna agabka uga soo sameeya magaalooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin hargeysa iyo boosaaso ayaa looga cabanayaa itoobiyaanka ku soo qulqulaya magaalooyinkaasi waxaana sidoo kale magaalada garoowe dad ku dhaqan ay soo sheegeen in itoobiyaanku ay nadaafad dari baahsan ku soo kordhiyeen magaaladaasi maxamed abushiiba ku dhowaad kun iyo shan boqol oo ruux ayaa ka faa'iidaystay dowro sharci ah oo wilaayada galguduud u qabatay bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaasi marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya munaasabadan oo lagu soo gabagabeynayo dowro loo soo xiray in ka badan kun iyo saddex boqol oo qof ayaa lagu qabtay deegaanka jacar ee hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda dowradan oo loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee muscab ibnu cumeer shacaarna looga dhigay ajiibu daaci allah ayaa socotay muddo ka badan labaatan cisho waxayna dadkii ka faa'iidaystay isugu jireen odayaasha dhallinyarada iyo haweenka muslimaadka ah xafladda lagu soo gabagabeynayay dowladani ayaa ka dhacday gudaha deegaanka taas oo ay soo xaadireen marti sharaf kala duwan waxaana goobta su'aalo lagu weydiinayay dadkii ka faa'iidaystay dowladda oo ay qayb ka ahaayeen odayaasha waxaad sheegtaa eh, rukniga la yidhaahda ixsaan af soomaali ku sheeg axmed xayla layidhi aniga al ixsaan waxa waaye alle inaad u caabudo sida asoo ku arkaya haddaadan arkayn asaa ku arkaya waxaad sheegtaa shuruudu laa ilaaha ila allaahu anoo magacayga la yidhaaha muumin cabdi iligey shuruudu laa ilaaha ila allahu toddoba waaye alcilmu alyaqiin alikhlaas alsidqu almaxabbatu alinqiyaadu alqubuul jasaaka allahu khayr waa sheegtay ilaahay ha ku barakeeyaye intaas kadib waxaa goobta kelimad ka jeediyey ugaaska guud ee beesha murusaday ugaas cabdulaahi daahir axmed isagoona la dardaarmay dadka ku dhaqan deegaanka jacara qof kastay intii aad soo barata salaadaa lagaa saxay tawxiidkaa lagaa saxay arkaanulislaama lagaa saxay arkaanuliimaana lagaa saxay wixii lagaa saxay oo laguu sheegay oo lagu soo baray gurigaaga ka bilaaw ilaa ahalkaaga waan dir cashiirada kala qrabiyo rag iyo dumar intii wax soo baratana waxaan leenahay intay wax baranayeen ilaahay dembigooda allah ha dhaafo koodii hore allah ha dhaafo kan dambena allah u dhaafo diintana allah ha u sahlo marka jazaakum allahu khayran anigu waxaan leeyahay diintana hala difaacdo hana la baro gabagabadii waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ee ka faa'iidaystay dowladda waxaan u mahad celihaynaa culummada dacwada noo keentay een, ilaa heer gobol iyo heer degmo waxaan leeyahay heer jacareedow een, dad badanaa u baahnaay oo baahideed qabay nasiibaan u helnay inaan maaragtay maantay nala keeno annaga oo naloo hormariya dacwada aan ka faa'iidaysanno waxaa la rabaa malabka carabka noogula tari dalqadanya inuu gaaro inaan laqno inaan qalbiga ku dejinno sidaasaa nagala rabaa maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dardargeliyey dowraadka uu qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona horumar dhanka waxbarashada ahna laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada macsanid marwaan kulan wadatashi ah oo u socday mas-uuliyiinta wilaayadii hiiraan iyo hoggaanka dhaqanka beesha qubeys ayaa ku soo gabagaboobay deegaan hoostaga degmada jalalaqsi cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya waxa uu ahaa kulan ay barbar socotay dowri sharci ah islamarkaana lagu heshiisiinayay beesha qubays ka ah soo dhowaan ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan kulanka oo socday muddo shan cisho ah ayaa waxa uu u dhexeeyey odayaasha beesha waxaana ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan bayaan ay soo saareen waxgaradka iyo culimada beesha ayaana lagu caddeeyey inay ka heshiiyeen madmadowgiis oo kala dhexgalay ugu horreyn waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo kulanka goobjoog ahaa ayaa kelimad dardaaran u badan madasha ka jeediyey qodobka labaad oo aan nafteeda iyo tiinaba u dardaarmaya bayaankiinina ku jirta waxaa weeye addacwatu waltacliim uma alcamal in aad ka shaqaysaan ummaddan dacwadeedii iyo khayrkeeda waa mas-uuliyad idin saaran qofna gooni uguma uma aho ragga culimadahay saaran tahay waxgaradkaiyo dhaqankay saaran tahay qof kastoo wax fahmay saaran tahay inaan u wada istaagno diinteenna dadkeenna inaan gaarsiinno oo aan ducaad kulligeen noqonno oo ninka nabadoonka uu ka shaqeeya war dadkaygayaan diinta baran iyay waxba gaarin xageebay ku dambeeyeen qole heblaayo dadka in diinta la gaarsiiya aanna dhaqan gelinno oo kitaabkeenna aan ku dhaqanno waa wixii idiin qornaa qodobkii koowaad oo idiin qornaa weeye in aan dadkeenna kitaabka ilaahay ku dhaqno annagana aan baranno garab istaagga jacaylka uhiilinta jihaadka iyo dadkiisa jihaadka ilaahay dadka waa ku hormariyaa caqligu ugu kordhiyaa cilmigu ugu kordhiyaa fahamku ilaahay ugu kordhiyaa dad maanta muuqdo oo magac lahaa tihiin jihaadka iyo dadkiisa inaad taageertaan oo aad garab istaagtaan oo aan dhinaciinna islaamka laga soo gelin wiilashiinna maalkiinna naftiinna jihaadka in gabadhiinnaba jihaadka ilaahay ku biiriya garab istaaga qodobkaana waa idiin dardaarmayaa sidoo kale waxgaradka beesha oo kulanka kalimaad ka jeediyey ayaa bacdalaahi u mahadceliyey wilaayada hiiraan iyagoona caddeeyey inay ka heshiiyeen khilaafka yaryara ah ee beesha ka dhex jiray ikhwaani horta waxaan u mahad celinaynaa bacda allah gogashii noola dhigay iyo walaayadii heer degmo ilaa heer gobol ama heer xarakaba ka dhig oo arrintan noo qaban qaabisay waa u mahad celinaynaa waa dadka fikiraya aayahayna iyo mustaqbalkayna waa ku mahadsan yihiin khayr allaha siiyo meeshan waxaa ka socday dowra isugu jirta heshiis iyo dowra socotay muddo shan maalmood ah waxyaabaha ka soo baxayna wixii khilaafaad ahaay oo reerkan dhex yeelay in lagu xaliyey insha allah waxaan leeyahay wixii la xaliyey ilaahay baa ku mahadsan dadkii kaloo ka shaqayna way ku mahadsan yihiin wixii noo dhimeyna insha allahu allah noo raaciyo
dadkan qabaysdhaha la yidhaaha waxaan u malaynaa khilaafkooda iyo dhibkooda waa iska yaryahay dad iska mataqaanaa waa markii ugu horreyso nabadoon aan ridno khilaafkan soo dhex gala waa dad nabadeed shirkan muddo oo shan biri ah loo fadhiyaa dowro iyo heshiishiis isku dhex jiro marka waa isku waafaqnay waana heshiinay waxaan ku heshiinay inaan fiyoobaanay oo aayahayna aan ka talinno oo diintayna aan isku maamulno waxaan sheegaynaa inaan heshiinay oo qabays ou heshiiyey saddexdiisi jifi waa saddex jifi saddexdii jifi waxay isku raaceen inay fiyowhiin oo wixii ku jiro xumaana ay ka baxeen marka nabadoonka waa noo dhimin yahay cusub saddex biloodaan qabsanay saddexdaas bilood waxay ka dambeeya insha allah ku kalan saarinaya inta kalena kana noo haaya insha allahu ilaahay idinkiis waxay ka sukaya inaan khayr iyo wax walba sii wadno qabanqaabo aan wadno ilaahay muddadaas hana gaarsiiyo marka waxaan xoojinaa bayaanka soo baxay ee ah in qubays ay ku heshiiyeen in la dhaqangeliya oo akhyaar ay ka hadashay culummo ka hadashay wacdi iyo wax walba noola sameeyey intaas ayaan xoojinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wilaayada hiiraan ayaa bilihii lasoo dhaafay waday kulamada wadatashigaha ee ay la yeelanayso beelaha muslimiinta ee degaa wilaayada dhowaan ayayna ahayd markii kulan caynkan ah ay la qaateen mas-uuliyiinta wilaayada waxgaradka iyo odayaasha beesha kulmis oo ka tirsan beelweynta baadicadde mahadsanid cabdiqani tartan dhiirigelin ah ayaa loo qabtay ardayda wax ka barata mid ka mid ah madaariista degmada ufurow ee wilaayada baay warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo hayaa walaalka xasan cabdiraxmaan abuxasaan mas-uuliyiin ka socotay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa dhowaan gaaray degmada ufurow oo ka mida degmooyinka wilaayada halkaasoo kulamo ay kula qaateen waalidiinta iyo waxgaradka degmada kulamadaasi oo daarnaa sare u qaadidda waxbarashada gaar ahaan madaarista nidaamiga ah ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay kulamada kadib waxay mas-uuliyiinta booqdeen madarasada sheekh ibraahim maylow oo ka mid a madaarista hoostagta maktabka waxaa jiray tartan dhiiragelin ah islamarkaana abaalmarino qaali ah lagu bixinayey oo maktabka uu qabtay ardayda wax ka barata madarasada waxaana ardayda loo qeybiyey wiilal iyo gabdho waxaa wiilasha loogu magacdaray abubakar usidiiq halka gabdhahana loogu magacdaray khadiija bintu khuwaylad tartankan oo ahaa mid xamaasad watay ayay majmuuco weliba ku dadaalaysa inay gaarto hadafkeeda oo ah kaalinka ugu sarreeyo tartankana waxa uu u dhacay sidan waayahay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad imaqlaysaan majmuucada abubakar asidiiq su-aasha insha allahu tacaala in weydiin doono waxay tahay maadada xadiidka su-aashana waxay u taallaa sidatan masmu ibnu cumar anagoo magaagayaa cabdisamed abshir xasan oona u tartamaya majmuucada abubakar sadiiq oo la tartamaya majmuucada khadiijata bintu khayle su-aashaas jawaabteed haddaan isku daya huwa cabdullaahi bin huwa cabdullaahi bin cumar bin khadaab radia allaahu canhuma rawaa kathiira min alaxaadiis annabawiyi wa kaana min ashad innaasi itibaacan lisunna
jawaabtaas inay sax tahay inay khalad tahay waxaan ku wareejinayaa guddiga su-aashaasi oo la weydiiyey majmuucad abibakarin sidiiq ardayga haddeer meesha soo istaagay jawaabta uu bixiyey waxay ahayd mid sax ah wuxuuna ku guulaystay laba dhibcood wabilaahi towfiiq
maasha allah su-aasha aan weydiin doono majmuucada oo majmuucada khadiijatu bintu khuwaylad waxay tahay sida tan masmu abu hurayrata radia allaahu canhu
anoo liyaaraab layli saaq aadan oon tartuma majmuucada khadiijata bintu khuwaylad oona tartuma majmuucada abuubakar sidiiq su-aalin jawaabtay haddaan iska daymayba waa cabdiraxmaan ibnu saqar addawsi radia allaahu canhu waayahay su-aashaasi ma saxbaa mise waa khalad waxaan ku wareejinayaa guddiga bismillaah alxamdu lilaah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wabacd ardaydaasi oo ka tartamaysay majmuucad khadiijat binti khuwaylad lana tartamaysay majmuucad abibakarin sidiiq su-aasha la weydiiyey oo ahayd su'aal xadiid ah jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah sidaa darteed mar kale majmuucada waxay heshay laba dhibcood allaahu akbar maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa muddooyinkii dambe sare u qaaday goobaha waxbarashada isagoona maktabka ardayda u sameynaya dhiirigelin iyo tartamo lagu bixinaya abaalmarino kala duwan oo loogu talagalay ardayda iyo waalidiinta ku dadaala in ubadkooda ay madaarista keenaan mahadsanid abu xasaan maktabka dacwada wilaayada gadow ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayadaasi casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi noo haya munaasabadan ballaaran oo lagu soo xiriyo dowro socotay muddo bil ah oo loo qabtay guud ahaan bulshada ku dhaqan deegaanka shanqolow ayaa ka dhacday gudaha deegaankaas dowradan ayaa waxaa loo qabtay odayaasha dhaqanka ganacsato macallimiinta madaarista muruqmaalka iyo qeybaha kale ee bulshada ugu horeyn waxaa laga warbixiyey dowrada iyo duruustii lagu qaatay
ikhtitaamkii ama gebagabadii dowradii oo deegaankan shangolow yahay ku socoti magaaja mayla raayahi dowratu mucaad ibn jabal maylanka madag daray saxaabiga jaliilka haay mucaad ibn jabal laray radi allahu tacaala canhu muddadiiya socoti dowrada muddo maanaha bili wala jarar iyo deegaankan iyo ku socotay maylan goboday dowrada bulshada dhammaantay oo deegaankan oo deegaankan shangolow kuna kutubada oo dowrada lka akhri dhinaca qiidada mayla ku akhriyay kitaabka lerow tajriid tawxiid almufiid لشيخ الإمام تقي الدين أحمد بن علي المغريزي سأسوق الميل أخري منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول لنا حديثك ميل أخري كتابك بقولك حديث هاي أو الأراي إصلاح المجتمع لنا سيرة مديها قدمنا ميل أخري كتابك الأراي الجرزة المئية أنت أسمي داري أن دواتك يوم محاضراتك أو القبضاي بلاسنين الكدر جري oo deegaanka kudheean ama masaajida kudheean ama daawashaari haayeen sidoo kale ardayda ayaa soo bandhigay duruusta ay ku qaateen dowladda iyagoona sheegay sida uga faa'iidaysteen أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد اللطف وفيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص وأن لا يعبدوا وبعد خمس وذا الذين حضار بنيان بيت الله لما أنتذا وحكموا ورضوا بما حكم بوضع ذاك الحجر الأسود ذنب وبعد عام أربعين أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا may baan taka sheegay aan oo maanaha ka hadalow ganacsatada deegaanka shangolow ee maanaha afjo dowladaas maanaha si habsame eedan wanaagsan yeelan agri maanaha meel raay dad badan oo eedan maanaha fara badan oo ku faa'iidaysadeen jasaakum allahu khayran may balana in badan inay laha ka nagnaga dowladaas taas oo kale oo nooshe oo ay dadka deegaankan eedan ku faa'iidaysadaan ugu dambeyntii waxaa gabagabada xiritaanka dowladda ka hadlay uwaas xasan ugaaska beesha leysaan isagoon halkaasi ka jeediyay dardaarano kala duwan dowradan hata kudhiidi macnaha deegaanka shongolow waa macnaha dowradii oo dhaxalgalan ee reer shongolow oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maybuu ahaa eed iyo daraanshu hanjiidii dowra noocaasee kudhiidi jasaahumallaahu khayra lana dowradan oo intan juhdi alkabii in macnaha lahaay oo macnaha liindhiina inti la bardi in lahaay oo la sii faa'iidaysada oo walbarshadii dowradiisa dilay inka fadhiina taasaa macnaha dadka bulshada oo macnaha reer shongolow iyo anglana dowradan ayaa qaybka dowraadka diiniga ah oo ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga higedo iyadoo sidoo kale ay si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada ku nool degmooyinka mahadsanid cazaam warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh